dowladda hoose ee degmada badhan oo kaashanaysa bulshada ayaa ololo wada furis ah ka bilowday qaar ka mid ah xaafadaha ay ka kooban tahay degmada badhan waxaa ka qayb galay ololaha duqa degmada badhan cawad cali jaamac guddiga dhismaha waddada badhan iyo qaar ka mid ah bulshada degmada cawad cali jaamac duqa degmada badhan ayaa ka waramay ololaha ay ka sameeyeen xaafadaha degmada runtii halkan waxaa ka socda shaqo aada u culus waa xaafadda la yidhaahdo golis iyo horseed ama soone calmudow laisku yidhaahdo xaafadda golis berkadahana ku yaalla dhinaca iyaga ah cagaftaa ku jirta aad iyo aad bay u duminaysaa korontadii baa la furayaa shaqa wacan baa ka socota waxaan aad iyo aad ugu mahad celinaynaa awalan guddiga magaalada baran ee ka shaqaynaysa waddada odayaasha iyo waxgaradka iyo injineerada runtii aanu u idmannay degmada baran magaalada gudaheeda inay ka shaqeeyaan sidii waddada loo diyaarin lahaa waxaan kaloo aad ugu mahad celinayaa bulshada reer barameed ee xaafadahan deggan oo runtii u huray horumarka dhaqaalahoodii berkadahoodii guryahoodii kaabadahoodii runtii u hurayoo si foolintaliya u burburiyey iyagu oo u idmay aad baan ugu mahad celinaynaa dhammaanna waxaa la rabaa qof kasta oo magaalada ku nool oo jooga in waddada la banneeyo waddooyinka la banneeyo kuwa shaaraca iyo kuwa dameba dhagxaantana laga qaado saddex casho gudahood lagaga qaado sida dadkaasi berkadahoodii u hureen iyo dhaqaalahoodii biyuhu ugu jireen waa waxaan rabaa qof walba gurigiisa qashinka hor yaalla dhagxaanta iyo ciidaha hor yaalla inay qaadaan haddii aanay qaadinna waxay ku mutaysanayaan dee in lagula xisaabtamo oo lagu ganaaxo dadkaana waxay hureen dhaqaalahoodii waxay hureen biyahoodii waxay hureen guryahoodii in loo dumiyo horumarka iyo bilicda magaalada aad baan uga mahad celinaynaa horumarka ay garab istaageen iyo siday ugu faraxsan yihiin in wax u hagaagaan magaalada bilicda u soo baxdo waddadii u marto bay heegan u yihiin guddiga waddada magaalada loo idmay odayaasha iyo cuqaasha iyo waxgaradka iyo aqoon-yahanka iyagana shaqada siday ula wadaageen bulshadoodii aad baan uga mahad celinaynaa dowladdana waxaan uga mahad celinaynaa waxqabadka waddada aldaahir ceeri gaabo oo ugu horreeyo madaxweynaha dowladda puntland mudane siciid cabdulaahi deni iyo xukuumaddiisa waxqabadka ay runtii u hureen dalkii ay dowladda u ahaayeen siina socon doona ololahan laga sameeyey xaafadaha ay ka kooban tahay degmada badhan ayaa lagu dumiyey dhismayaal iyo baallooyin korontada oo soo galay waddooyinka